أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda silbiyadda yuganda ayaa ka dalbatay dowladda kaafirada ah ee maraykanka inay bixiso lacag dhan hal milyan oo dollar oo ah magdhowga askarta yuganda looga dilay dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo cadowga allah lagula beegsaday deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay ayaa ansixin waayey codsi uu u diray midowda afrika kaasoo quseeya ciidamada siliibiyiinta ee beddelaya isbahaysiga artemis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga hiiraan iyo culimmada ku dhaqan wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayadaas munaasabad lagu sugootinayay arday ka qalinjabisay maxadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe xamlada dacwiga ah ayaa si weyn kaga socota wilaayaadka islaamiga ah ee gedo bakool iyo jubbada hoose
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka iminkana warkii oo dhan dowladda silbiyadda yuganda ayaa ka dalbatay dowladda kaafirada ah ee maraykanka inay bixiso lacag dhan hal milyan oo dollar oo ah magdhowga askarta yuganda looga dilay dalka soomaaliya hadda warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan taliska ciidanka kufaarta yuganda ayaa dowladda salibiyadda ee maraykanka ka dalbaday bixinta magdhow ciidankiisa looga dilay soomaaliya ee qaybta ka ah duulaanka ay shaadardhiirka ah ayay kaga jiraan soomaaliya taliyaha ugu sarreeyay ciidanka saliibiyiinta yuganda ayaa qoraallo kala duwan oo uu ku daabacay bartiisa gaarka ah ku dalbaday magdhow qiimihiisu dhan yahay boqol milyan oo dollar oo ay ka doonayaan inay bixiso dowladda salibiyadda ee maraykanka maraykanku waxaan ku leenahay ugu yaraan boqol milyan oo dollar oo ah shaqadeenna soomaaliya ayuu taliyaha ciidanka yuganda ku yidhi mid ka mid a qoraalada uu ku daabacay bartiisa gaarka ah hadalka taliyaha ugu sarreeya ciidamada saliibiyiinta yuganda oo ah wiil uu dhalay baadariga madaxweynaha ka ah waddankaasi ayaa ku soo beegmayay xilli uu gabaabsi maraya howlgalka ashaadaldirirka ah ee loogu magacdaray atmis dowladda uganda ayaa heetan ciidanka ugu badan ee murtasaqada saliibiyiinta afrikaanta usoo dirtay soomaaliya si ay qeyb uga noqdaan howlgalka ashaadaldirirka ah ee isbahaysiga saliibiyiinta ay kaga jiraan waddanka bishii maarsa sanadkii laba kun iyo toddobadii ayayna kumanaan ciidamo calooshood ushaqaystayaalleh ka soo dejiyeen muqdisho ciidamadan kufaarta ayaa tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobadii si weyn loogu dhiigbixiyay dagaalada wadooyinka ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale furumaha dagaalka ee shabeellada hoose weerarkii ugu dambeeyey oo ahaa midkii magaalada buulamareer ee taariikhda galay ayaana dhacay lixdii dulqacda sanadkii kun afar boqol afartan iyo afar hijriga halkaasoo allaah fadligii lagu dilay in ka badan laba boqol oo ciidamada uganda ah sanadkii lasoo dhaafa ayay ahayd markii wareysi uu bixiyey maxamed al amiin suwayf oo ah wakiilka gaarka ah ee midowda gaalada afrika ugu magacaaban soomaaliya uu ku sheegay in howlgalkiisa uu diiwaangeliyey dhimashada ku dhowaad afar kun oo saliibiyiinta afrikaanta ah oo lagu dilay howlgallada mujaahidiinta ee soomaaliya kuwaas oo badankood ka soo jeeda dalka uganda waad mahadsantahay walaalka abu xasaan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo cadowga allaha lagula beegsaday deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya murwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta shalay la beegsadeen kolonyo maleeshiyaadka murtadiinta ahaa oo ka baxay degmada bardaale kuna sii jeeday magaalada baydhabo qaraxa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanka owdiinle iyo magaalada baydhabo saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen labiyo toban murtada oo ay ku jiraan laba sargaal oo lagu ka magacaabi jiray soomo oo ahaa taliyo ku-xigeenkii maleeshiyaadka daraawiishta riddada ee degmada bardaale iyo ibraahim cali aadan oo loo yaqaano ibraahim rakow kaasoo ahaa madaxii lacagaha baadda ee maamulka riddada ugu magacaaban deegaanka owdiinle waxaa qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmay shan murtad ah iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay ku gubeen gaari cabdibile ah oo qori dhashiye ka saaran yahay isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka ridada ee deegaanka goobgudud buurey dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurculow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riidada ay kaga sugan yihiin deegaanka ceylasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiinta ay sii kordhiyeen weerarada lagu dhiigbixinayo kufaarta iyo murtadiinta isku soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid marwan golaha ammaanka gaalada qaramada midoobay ayaa ansixin waayey codsi uu u diray midowda afrika kaasoo khuseeya ciidamada silbiyiinta ee beddelaya isbahaysiga waxaa loogu yeero artemis ee duulaanka ku jooga soomaaliya sida uu ku warramayo cabdiqaadir maxamed rabaani waxa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay ayaa bayaan ka soo saaray codsi sagaalkii bishan uu u diray midowda gaalada afrika kaas oo kuseeyey xaaladda soomaaliya iyo marxaladda ku xigta howlgalka saliibiga ah ee atmis waxay ugu yeereen kadib marka uu dhammaado sanadkan hadalkii laga sugayey in ay ansixiyaan codsiga midowda gaalada afrika ayay dalbadeen in faahfaahin dheeraad ah laga bixiyo howlgalka cusub ee la doonayo in lagu bedelo kan hadda gabagabada ah marka la gaaro sanadka labakuniyoabaatanka qodobada sida gaarka ah ee yuu looga dalbaday in ay u codeyso ayaa waxaa ka mid a tirada ciidamada dalalka ay ka kala socdaan waqtiga uu howlgalku qaadanayo iyo cidda bixinaysa maalgelintiisa dooda ugu weyn ee taagan ayaa ah cidda bixinaysa qarashaadka ku baxaya howlgalkan cusub iyadoo maalgeliyayaasha duulaankan saliibiga ah ee soomaaliya oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo midowda yurub ay iska diideen in ay bixiyaan qarashaadka duulaan cusub ilaa bisha noofembar ee sanadkan ayaa fursad loo siiyey midowda gaalada afrika in ay qorshe dhammaystiran uga keenaan arrimahaas qoraalkan ka soo baxay golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay waxa uu imaanayaa iyadoo jahwareer xooggani uu ka taagan yahay murtasaqada bedeli lahayd atmis ee lagu soo dhoweyn lahaa jaxiimada ka holceysa soomaaliya xulifadii ku midaysneed dagaalka ashahada la dirirnimo ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah ayaana waxaa ka dhex bilowday xurguf siyaasadeed dowladda silibiidda ah ee ethoobiya ayaa si weyn u mucaaradsan in ay murtasaqada masar ka qayb noqoto isbahaysiga maadaama ay u aragto cadow uu kala dhexeeyo siraac militari iyo mid dhaqaale intuba kadib markii midowda gaalada afrika uu sheegay in ay qaahiro kaalin lixaad leh ka qaadan doonto howlgalkaasi cusub mahadsanid rabaani kulan dhexeeyay wilaayaadka hiiraan iyo culimmada ku dhaqan wilaayadaas ayaa ku soo gabgaboobay degmada buga qable ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya yaasir maxamed
iyadoo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ay si xooli ah kaga socoto xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee laba maalin ka hor ku dhawaaqday wilaayada ayaa waxaa degmada buqa qabla kusoo gabagaboobay kulan ay wilaayadu la yeelatay culimmada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo hormuud ka ahaa kulanka wilaayadu la qaadatay culimmada ayaa waxa uu waaligu si gaar ah culimmada kula dardaarmay inay ka soo baxaan dowrka kaga aadan xamlada ikhyaaray kulankeenna hadda muhiimaddiisu waxaa weeye xamladii ay ku dhawaaqday xaragta shabal mujaahidiin wilaayada hiiraanna looga dhawaaqay culimmada waa qayb muhim ah ama waa xubin muhim ah fulinta arrintaas dowrka culimmada ay ku leeyihiin xamladaas dacwigaho qiimaha badan inaan si gaara isula ishaarno culimmadeenna annaga waxay noo yihiin ama camalkan islaamiga waxay u yihiin qayb muhim ah waxaa dowrka culimmada ka mid ah in ay u diyaargaroobaan culimmadu soo noolaynta xalaqaadka sharciga ah xalaqaadka sharciga ah ee masaajidda ka socon jiray oo ummaddu ay xirta ahayd oo cilmigii sharciga aha la baranayey in culimmada ay soo nooleeyaan oo ay dadku u diyaargaroobaan muslimiinta ahna in arrintaas culimmadooda ay dhegaystaan waxna ka bartaan culimmaduna ay dariiqii aan naqaanay oo wax lagu baran jiray micnaha weyna ku fadhiyey ee culimmada maanta noo joogtana ay ku soo takharujeen in la soo nooleeyo waxaa ka mid ah mawaadiicda culimmada dowrkooda ah oo laga rabo culimmadu inay la socdaan waaqica ummaddeenna hadba wixii ku soo kordha islamarkaana culimmadu ay u diyaargaroobaan wacyigelinta ummadda muslimiinta ah iyagoo kaashanaya maamullada islaamiga ah ayaga ummadda indhahoodii ah soomaalidu waxay tidhaahdaa riyuhu waa idaha indhahooda ee culimmadu waa indhaha ummaddan muslimka ah culimmada oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa ballan qaaday inay si buuxda uga qayb qaadanayaan isla markaana ay dhaqan gelinayaan qodobada culimmada kaga aadan xamlada culimmadu ay ka qayb galeen xamladii ahayd irshaadu alumma ilaa sabiili rashaad waxa weeyaan annaga insha allahu diyaar ayaanu nahay saan horeyba dacwadii u wadnay maxay waa dacwadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladii loo soo dhiibey waa middaa iyadaa diyaar baanu u nahay haddaan culimmada nahay inaan ka qayb galno meel kasta oo naloo dirana waan gelaynaa maxaa yeelay rag baa ishaadiye u gelaya diintan inay toosnaato oo ilmahoodii waxa dhan ka tegayo marka waxa weeyaan middaa diyaar baan u nahay haddaan culimo nahay waan ajiibnay waana diyaaraan u nahay qaybtii iyo kaalinkii nagaga aadaneed inaan ka gudanno insha allahu tabaaraka wa tacaala maxaa yeele in ummaddii la irshaadiyo waa mowduuc marka mowduuciisa hadda ku taagan waaqacan marka laga hadlo si ummadda waddada toosan loogu toosiyo ee waddada hanuunkeedana loogu bayaaniyo waxaanu leenahay waa fadhi mubaarag ah waa fadhi tawfiiqi ah waa fadhi maasha allah waa ilaahay idinkiis insha allah ka culummo ahaan waxaan leenahay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa annagana diyaar baan u nahay waana soo dhowaynaynaa har iyo habeen
degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxaa maalintii saddexaad si dardar leh kaga socotaa xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad xamladaas oo ay si wada jir ah kaga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan
mahadsanid yaasir munaasabo lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya machadka qurduba faraciisa degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa qabtay munaasabad aad u ballaaran oo ahayd qalinjabinta dufcaddii saddexaad ee machadkan ka qalinjabisa tan iyo markii dhidibada loo aasay sannadkii kun afar boqol iyo afartankii hijiriga munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen dadyow fara badan ayaa waxaa goobta wacdare ka dhigay ardayda machadka qurduba ee qalinjabintooda loo fadhiyey waxaa xafladda kelimad ka hadlaysa fadliga cilmiga ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah cilmiga dalabkiisa sababtuna waxa weeyaan min ajli macrifati takaaliif asharciya wamaa khuliqa alinsaanu min ajlih in la barto darteed takaaliifta sharciga ah ee waxaa insaanka loo abuuray oo allah subxaanah wa tacaala u abuurtay cibaadadiisa rabbi subxaanah wuxuu ku amray addoommadiisa faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik
wixii intaa ka dambeeyey waxaa xafladda la wareegay qalinjabiyaashii machadka qurduba ee degmada bu'aale waxaana lagu bilaabay kelimad ku baxaysa luuqadda carabiga taas oo soo dhoweyn iyo mahadcelin u badnayd أولا أقدم تقديري الخاص لإدارة المعهد والمعلمين الأوفياء الذين بذلوا أصارى جهدهم لتخريج هذه الكوكبة المتسلحة لفنون العلم أقول لهم طاب سعيكم ولن يضيع الله أعمالكم لأجل تضحياتكم بأوقاتكم ونحن نشهد بأنكم قد أديتم واجباتكم الشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي ولقد صدق من قال ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلمي إن المعلم شعلة قدسية تهدي العقول إلى السبيل الأقوم هو للشعوب يمينها وشمالها وسبيل أنعمها وإن لم ينعمي وأهنئ الوالدين وأقول يا قرة أعيننا أنتم سبب فرحتنا اليوم
sidoo kale dadkii lagu maamuusay munaasabadan waxaa ka mid ahaa waalidiinta dhalay ardayda dhigata machadka qurduba anigoo ku hadlahayo afka waalidiinta reer qurduba qurdubo ardayda akhrisata waalidiintooda afkooda anoo ku hadlahayo halkan waxaan ka soo jeedinhayaa ammaan ballaaran oo aadayso reer qurduba arday iyo macallimiinba macallimiinta reer qurduba iyo waalidiinta ardayda dhashay aad bay iskugu xidhan yihiin waana macallimiintaan aniga u hambalyaynhayaa intaan maanta inta ku aragnay een ku maqalnay iyo in ka badan oo ku aasan ayaa laga helay oo ay dhiiqeen oo ayaga ay ku shubeen ardayda ayagee machadka qurduba ayaa degmada bu'aale ka furan lixdii sano ee ugu dambeeyey waxaana ka soo qalinjabiyey arday kala duwan oo haatan qaarkood ay meelo kala duwan macallimiinka yihiin kuwaas oo waxtaray naftooda iyo ehelkoodaba mahadsanid walaalka bukhaari xamlada dacwiga ah ayaa si weyn kaga socota wilaayaadka islaamiga ah gedo bakool iyo jubbada hoose aynu ku hormara wilaayada gedo waxaa warbixintan inooga diyaariyey casaam carafaad xamladan oo ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxay kulan ballaaran wilaayada la yeelatay bulshada ku dhaqan deegaanada buusaar dhamase oo hoostaga degmada ceelwaaq oo ka tirsan gobolka gedo iyadoona ay la kulmeen ugaasyada nabadoonnada macallimiinta madaarista qur-aanka macallimiinta iskuullada ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid a bulshada deegaanada dhamase iyo buusaar oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa si weyn usoo dhaweeyey xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad magaciiba waa xibnaasar xasan xabsiin waaye anagu waa iska beesha owgediga waxaana soo gaarsiiyey xamlada xarakada ka timaaday waxaan qaadanay go-aan ka soo baxay xarakada inaan fulino wixii maamulkaas uu noo keeno arrimaha noola keeno oo ka kooban ilaa iyo dhowr toban qodob si guud baan u qaadanay inaan go-aan qaad fulino ambesa waxaan qaadano bulshadana aan gaarsiino annagoo odayaashii maarta deegaanka ah inaan go-aan qaas qaadano oon soo dhaweyno aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa ilaahay baa mahadii shukri leh waa helnay akhbaarihii iyo mataqaana fariimihii xarakada mujaahidiin al-shabaab ay noo soo dhiibeen aad baan ugu dirsan oo ugu faraxnay muqaadaraadka iyo anshax xumada iyo dhibaatooyinka mataqaana ee lagu soo fasahaadiyo waddanka sidii lagu duulin lahaa waa isla qaadanay waan ku faraxnay waan ku dirsanay waana fulinaynaa waa isla qaadanay haddii ilaah raalli ka noqdo calooshana ay ku jirtay haddii na soo dhiibeen amiiradanadii walaayadanadana ayna soo gaarsiisay waana ku dhaqmaynaa waana qaadanaynaa ninka hadlaya waxa weeye ugaas cabdinuur xareed maadewaaska beesha ibraahim wey insha allah raxmaan waxaan halkaan ka sheegno in uu soo gaaray bayaankii iyo muxuu ahaa qodobadii ka soo baxa xarakada ina soo gaarsiisay walaayada annagoo ah culimada maxaafadada ceelbaab iyo walaayada gedo waxaan insha allah cadaynaynaa in ina soo gaartay fariinta xamlada loogu magac daray shaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaabkeedan uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi insha allah raxmaan arrinkaasi guud ayaan usoo dhaweynaynaa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أما أطيع رسولكم أطيعا ذاتك الذين لو ديبن أطيعا marka dadka talada loo diibay oo madaxda wixii macruuf oo wanaagga la imaado in lagu adeeco waa amar ilaahi subxaana watacaala diyaar baan u nahay marka insha allah waxaan leenahay samicna wa atacna si guud sujaabka dhallinyarada waxa weeyaan dumarka iyo ragga waxaan leenahay dhammaan insha allah shareecada ilaahay aan ku dhaqanno waana deeqdaa waxyaaba ilaahi subxana wataala oo naga reeban aan ka harno sidaas ay adduunyada iyo aakharada insha allah aan ku dhibaaninaa xamladii wayna soo gaadhay waana ku dadaalaynaa insha allah waana dardargelinaynaa hadduu alla subxaana watacaala idmo waana ku dadaalaynaa waana dardargelinaynaa hadduu alla subxaana watacaala nala garab galo insha allah waana gaarsiinaynaa gana gabdhaha ganacsatada haddii aan nahay xamladana lasoo gaarsiiyey xarakad mujaahidiin lasoo gaarsiisay insha allahu waan qaadanay waana ku amal falaynaa dadkana waan gaarsiinaynaa wixii nagala reebayna waan iska reebaynaa wixii maxaan ku dhagaahay wanaagsan waan ku dhaqmaynaa waana ku dhaqmaynaa xamlada siday noo soo gaarto insha allahu tacaala annaga oo ah macallimiinta deegaanka damisa iyo wilaayada inaan ka wada shaqeyno dacwada alamr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar insha allahu tacala waan soo dhaweynaynaa wixii carabka annaga uu qoro ilaahi subxana watacaala kusiin diyaar baan u nahay xamladan ayay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee gedo ee ka dhaqan gashay degmooyinka deegaanada wilaayada ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaysanaya bulshada ku nool miyiga iyo magaalada sidoo kale qaabka wilaayada jubbada hoose ay xamladaasi uga socoto bashiir muxudiin awayman ayaa warbixintan ku eegaya kitaabkoo la qaato kariimku kalsoonaan kamsuuman u nahay ka taagid xumaan dhon kufaarna la ceersho kamsuuman u nahay
halkani waxaa ku kulansan boqolaal ka mid ah bulshada reer kamsuuma oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan iyo si gudba uga wada faa'iidaysanayay muxaadaraadka nadawaadka iyo kulammadii ka socday degmada kamsuuma kuwaasoo u kulansan ka faa'iidaysiga multakha iyo hoggaanka u hayeen culamaauddiinka muslimiinta multaqahan oo lahaa nashaad farxadeed iyo dareen gaar ah islamarkaana ka muuqatay xamaasad lagu tilmaami karo mid ay bulshadu kala laabteen fawaa'id aan lagu doorsan karin waxyaabo fara badan multaqahan oo qayb ka ahaa ololaha irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa ka hadlay culimmadii macdanta u ahayd xamladan wacyigelinta iyadoo ay weheliyaan xuraastii shareecada sheekh cumar xayaakalla ayaa reer kamsuuma dib u xasuusiyey waaqican shareecada ay ku nool yihiin iyo sida uu waa xaalka degmada ka hor maamulka islaamiga ah waxaan leenahay dadka reer kamsuumow wixii idin soo maray waad xasuusan tihiin markii ay joogeen nimankii loo yaqaana warlodhiska amba loo odhan jiray hogaamiye kooxeedada waddadan waxa isbaadha yaallee waad la socotaan dhiiggu suu raqiiskooha waad la socotaan qofka xoolihiisa sida loo bobi jiray waad la socotaan ilaahay wuxuu inoogu bedelay nicamtan islaamka wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا sheekh xasan aadan cabdulle ayaa isna bulshada kamsuuma la hadlay isaga oo sheegay in diinta iyo diinla'aanta aysan marnaba ahayn wax la isbarbardhigi karo xitaa haddii adduunka dhalaalkiisa uu noqdo wax lagu kadsoomo si diinka alleh uu dadka uga mashquuliyo reerka suumow isbarbardhiga waxa ay xarakadu idinkugu yeerayso waxay culummadu idinkugu yeerayso wuxuu maamulkiinnu idinkugu yeeray wax masaajidda laga sheegay waxa la leeyahay iyo waxa meeshaa laga sheegay iyo gaalnimada iyo diinla'aanta iyo fisqiga iyo fujuurka iyo cisyaanka bal isbarbardhiga adinku waa caqlaad leedihiine waxaan idin leeyahay oon ku celcelinayaa oon carabka ku labalaabayaa ciwaanka xamlada si fiican u dhuuxa mawaadiicda ku qoran iyo waxyaabaha laydisku irshaadinayay iyo waxyaabaha laysku akhrinayay ilaa tan iyo daraad iyo shalay iyo tii ka sii horraysay oo gobolkao dhan ka socotay dib u fiirsha sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha degmada kamsuuma ayaa iyagana multaqaha ka hadlay iyagoona sheegay inay siyoon u soo dhoweynayaan waxyaabahii la soo gaarsiiyey xamladii ka soo baxday xarakatu shacabulmujaahidiin ee ay noo keeneen walaayadeenna jubbada hoose xamladaas magaceedu ahayd irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad waxaan u qaadannay anoo ku hadlayo bulshada kamsuumo qaybeeda kala gedisan hadday tahay dhaqan hadday tahay ganacsato hadday tahay haween isku soo duub bulshada kamsuumo afkeeda anoo ku hadlayo insha allahu tacaala xamladii xarakada ka soo baxday si waxaan u qaadannay kalsooni leh waana soo dhoweynay olole dacwi ah oo ay bulshada si weyn ugu riyaaqsanaayeen islamarkaana u hoggaansameen qodobadii iyo awaamiirtii uu watay islamarkaana ay muujiyeen inay yihiin bulsho u qalanta maadaama uu allah ka badbaadiyey in badan oo ka mid ah dhagarihii cadowga halka inta kalena looga digayey halisahooda wilaayada bakool waxaa ka socota xamlada dacwiga ah cabdiqani maxmed ayaa warbixin inooga diyaariyey xamladaasi magaalada tiyoglo waxaa weli ka soconaya kulamada ku saabsan xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad maamulka islaamiga ah ayaana maalmahan kulamo wacyigelin ah la yeelanayay qeybaha kala duwan ee bulshada kulan socday muddo hal maalin ah islamarkaana mawaadiic kala duwan lagu siiyey ayaa loo qabtay darawallada noocyadooda kala duwan sida mootaelyada iyo baabuureyda iyo sidoo kale fundiyada magaalada iyagoona si weyn uga faa'iidaystay waa kuwan qaar ka mid ah raggaasi oo markii kulanka soo idlaaday warbaahinta la hadlay ano fuunda ahaa fuundigayna dhismow isaaq maalan uriyin maalanmaha madalere magaagay duurigaadini geeka si salaadininin haray tum i kowta yakubani waliba kaqaadaanay muqaadaraadka laysku reebaw macruufka laisfaraay munkarka laysku reebay salaada layska toosiyay lan walba salaada masaajidka ka tukadooy yalla lahaay balaamayta kiyay hobakii salaada tukadaha istujaaha ogaawiya leeray tarbiyad yahayti taasna ajiibni waana tookalhaynin bilaawo horlehaynin kuwado dooro kalena sugaan hob ilaaheer ilaahay ka mahadsan awalan may salaamay bahda andalus oo ilaahayna ma kaansay in hadda yani waraysanila suubin alxamdulilah dowrada oo geega degmada tiilo ku dhiyaasi eeda anka farxasana mayna qaadanay waxyaabo badan qaadanay wal anantaha ka koobu koro ma'e mayna kumad aha munkarka laisku reebay wanaaga laisfaraay tarbiyada laisfaraay sida awlaadalka tarbiyay lahay wanaagga laka toosii lahay salaada lakaka toosiya intaas dhan laisfaraay mobeylada sida muqaadaraadka si laisku koreeyan fadi dadkii kacamal falay qaaday allah niiweel dadkii yani niiburaarijiin ilaahay asanaad badan allah ku sii magaaga meylaray maxamed cali sheekh aadan geeg mahaynin dhammaatay dowre oo laraaw al irshaad alummadi ilaa sabiili rashaad shacaarshana ay kullukum raacin wa kullukum mas-uulin canu raaciyatihi mayba dowradaas may ku faa'iidinahi cilmo badan ku faa'iidini haddii walku sheeg qodobadaas may kuma dhaha idraaru almuqaadaraat alwalaa walbaraa altarbiyat alowlaad الشعور بالمسؤولية السم والضاعة لولاة الأمور بدنا ولا أنا هدون تكو كوبا كورن ملا يدي يدي أنكو فايدني معلمين تيو كان عندي أرين ما يبوها إلهي أجري حسنات كسي xamladaha ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona qeybaha kala duwan ee dadka muslimiinta ay si weyn uga faa'iidaysanayaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu